لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa darsigii labiyo labaatanaad saxaabigii labiyo labaatanaad annucmaan binu muqarinin almusaniyu saxaabigan waxaa la yidhahdaa nucmaan binu muqarin reer musani buu ahaa inna liliimaani iimaanka waxaa u ahaaday buyuutan guryo walinnifaaqi munaafiqnimadana waxaa u ahaatay buyuutan guryo wa inna beyta banii muqarinin ninka la yidhaahdo muqarin wiilashiisa gurigooduna bani muqarin ilmo muqarinin bay ka dhiganta wiilasha ilmo muqarinin ah gurigoodu min buyuutil iimaani buu ka mid yahay iimaanka gurigiisa gurigaasi wuxuu ka mid yahay min buyuuti aliimaan waa iimaanka guryihiisi weeye munaafiqnimo ma soo gasho cabdullaahi ibnu mascuud baa yidhi radia allaahu canhu kaanad waxay ahayd qabiilatu musayna almusani so isagu maaha dee qabiiladiisi waa reer musayna qabiilatu musayna waxay ahayd tatakhidu tii yeelata manaasilahaa guryaheeda qariiban makaanan qariiban meel u dhow min yasriba madiina cala dariiqi waddada dusheeda waddada almumtadati ee isku xiraysay bayna almadiinati wa makkata maka iyo madiina waddada isku xidha ayay deganaayeen qabiiladan reer musayna wa kaana rasuulu nebigu wuxuu ahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh qad haajara mid hijrooday ila almadiinati nebiguna madiinow aaday oo u hijrooday wajacalat waxay guda gashay akhbaaruhu nebiga wararkiisu tasilu inay soo gaarayso tibaacan si isdaba joog ah ilaa musaynata qabiilada reer musayna si isdaba jooga waxa u soo gaarayay wararka nebiga ka imaanaya calayhi salaatu wassalaam macal warka xaggee ka helayeen macal ghaadiriina kuwa tegaya iyo waraa'ixiina kuwa soo noqonaya dadka tegaya magaalada aaday iyo dadka magaalada ka soo noqday dadka isdaba maraya yaa kuwa muqaadirada samaynaya oo tegaya iyo kuwa soo noqonaya falaa tasmacu may maqlayn reer musayna canhu nebiga ilaa khayran khayr mooye wax kale kamay maqlayn wa fii daati cashiyatin galab galbaha ka mid ah jalasa sayidulqowmi qoomkaa reer musayno odaygoodii sayidkoodii baa fadhiistay annucmaanu bnu muqarinin almusaniyu ninkii la dhihi jiray nucmaan binu muqarin ee reer musani ah fii naadiihi ayuuna fadhiistay naadigu waa meesha lagu shiro maca ikhwatihi walaalihiis macoodii buu fadhiisay iyo wa mashyakhati qabiilati qabiiladiisa duqowdoodii duqowdii duqowdii duqyadii odayaashii macnaha qabiilada iyo walaalihiis iyo isagii ayaa meel wada fadhiisay naadiyiho meelaha lagu shiro ah faqaala lahum wuxuu ku yidhi yaa qowm tolow wallaahi maa calimnaa ma ogin can muxamedin muxamed xaggiisa kama ogin ilaa khayran khayr mooyaane walaa samicnaa maanan maqal min dacwati muxamed dacwadiisa ilaa marxamatan raxmad mooyaane iyo wa ixsaanan ixsaan iyo wa cadlan cadaalad famaa baalunaa xaalkeennu muxuu yahay oo nubduu canhu aan uga dibmaraynaa oo aan uga daahsannahay inaan galno u tagno maxaan uga daahsannahay walxaal annaasu dadkuna ileyhi nebiga xaggiisa yusricuuna u degdegayaan inana aan iska fadhino uma atbaca wuxuu dabageshay hadalkaas ku sii daray yaquulu inuu dhahayo amaa ana aniga soo odaygii maaha qoyska faqad casamtu waxaan go-aansaday calaa an aqduwa inaan u jarmaado calayhi muxamed dushiisa inaan aado macnaha weeyaan biri subax waa dhaqaaqayaa biri subax waa tegayaa idaa waqtiga asbaxtu waatan aan waa beristo faman shaa qofkii doona minku xaalu idinka idinka mid yahay an yakuuna macii macayga inuu ahaado falyatajahaz haddeer ha diyaargaroob caawa ha diyaargarooba ha qaba- qababaal ha galo diyaargarow wakaannamaa waaba iyadoo masad ay taabatay kelimaatu nucmaan nucmaan kelimaadku ku hadlay wataran xarig oo murhafan jilicsan oo fii nufuusi lqowmi qoomka nafafyaalkooda dhexdooda ahaaday xarig dabacsan in warkiisii taabtay baa moodaa xarig awalba sii furanayay waa maxay dad awalba faraha foodooda ku taagnaayo mar rabay yaa nebiga u taga mar haddii odaga yihi anugu halkaasaan aadayaa macnaha kelimaadkiisii kaanamaa xarig dabacsan inay taabatay baaba moodaa qalbiyaasha dadkaa ku jiray famaa indalaca ashabaaxu waagu maba beryin xataa wajada ilaa uu ka helay ikhwatahu walaalihiisa alcasharata tobankaha toban baa la dhalatay ninkan tobankii walaalihiisahaa iyo wa arbaca miati farisin afar boqol oo farasku joogayaalah oo min fursaani musayna waa raggii khatarka ahaa geesiyaasha reer musayna fursaantoodii ah kuwaasoo qad jahazuu anfusahum naftooda u diyaargareeyey lilmudiyi inay tagaan macahu nucmaan maciisa ilaa yariba yaribana u raacaan liliqaa'i nabiyina nebiga la kulankiisa darteed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh iyo waddukuuli inay galaan fii diin illaahi ilaahay diinkiisa dadkaanaaba diyaara waagi hadduu bariyay afar boqol oo faris farda ku joogayaal ah iyo toban isaga la dhalatay bayda ana nucmaan laakiin ninka nucmaan la yidhaahdo istaxyaa wuxuu ka xishooday an yafida inuu wafdiyeeyo maca haadaaljamci jamacan alxaashidi ee faraha badan dadka intaan tiro la-eg inuu raaco wuu ka ka xishooday calanebiyina u wafdiyeeyo sal alla alay slam duuna an yaxmila isagoo aan u sii xambaarin lahu nebiga iyo walilmuslimiina muslimiinta nebiga la jooga shay-an wuxuun oo fiyaddii gacantiis ku jira isagoo wuxuun hadiyada wadin wafdiga intaa leeg afar boqol iyo odaygii nabadoonkooda ahaa iyo toban la dhalatay iska gacan maran waa ka yaxyaxa laakina sanata sanadka ashahbaa'a ee abaarta ahayd ashahbaa sanadkaas baroorbaroorta ahaydoo aan wax cagaara la arag almujdibata ee mujdibada ahayd ee abaartahayd waa isku macni allatii taasoo marad soo madhay yaa marad bihaa ay soo madhay sanadkaba musayna lam tatruk ugama tegin lahaa reer musayna darcan wax xoolo ah walaa zarcan wax dalag ah beer iyo duunyo kale mawaashi midna ugama tegin darcan candhaa la yidhahdaa anaha xoolaha la maalo geel ari lo ugama tegin beerana ugama tegin abaar daran baa soo madhay wey waaye asanata waa sanad hadda waxaa looga jeedaa waa sanad abaara haa halkaasi sano maleh hadda soo dadku ma dhahaan sano maleh halkaas sano xun baa ka jidha waxa weye abaar daran baa ka jidha wey fadaafa nucmaanu nucmaan waa wareegay bibeyti gurigiisa wuu ku wareegay iyo buyuuti ikhwatihi walaalihiisa tobankaa guryahoodii iyo wajamac buu ku wareegay wa jamaca wuxuu soo ururshay kulla maa shay dhammaantiis abqaahu oo u baaqi yeelay maagaba lahum iyaga alqaxdu abaartu oo min qunaymaatin xoogaa ariyarow ah neefaf ariyo abaartii ka badbaaday buu guryihii walaalihiisa iyo gurigiisa ka soo ururshay wasaaqaha amaama hortiisa soo kaxays baydhaantaa yaree ariga ah waqadima bihaa wuxuu ula soo galay calaa rasuulilahi nebi maxamed isagoo arigii wada sal ly slm waaclana wuxuu shaaca ka qaaday huwa isaga iyo waman macahu dadkii la socday islaamahum islaam islaamnimadooda beyna yaday nebiga hortiisa bay ku dhawaaqeen inay diinta qaateen ihtazat waa gilgilatay yasribo madiina min aqsaahaa ilaa aqsaahaa darafka dacli ma dhahnaa waxa weeye koone ka koone bay waxay la gelgelatay faraxan farax binnucmaan ibni muqararin lagu faraxsan yahay wa saxbi dadka la socday de umadana soo islaamtay farax id lam yasbiq ma hormarin libeytin guri oo min buyuuti lcarabi carab guryaheedii ka mid ah an aslama inuu islaamay minhu xaggiisa axada cashara akhan koow iyo toban walaalo ah oo min abin waaxidin isku hal aabba ah wa macahum macoodana ay tahay la jirankooda arbacu miati farisin afar boqor oo faris weli carabtii islaamaysay lama arag koob iyo toban walaalaa iyo afar boqol oo la socoto hal mar yimid oo islaamnimada qaatay kow ninkaana ka ah wasura rasuulu nabigiina waa la farax geliyey nabiga alkariimi wanaagsanaa sala allahu calayhi wasalam biislaami nucmaan nucmaan islaamidiisa as ablaqa suruuri faraxka ugu xeel dheer wataqabala allahu caza wajalla ilaah jalla wa- jalla wacaza waa isku mid ilaahay baa ka aqbalay wunaymaatihi aryarowgii xoogaa watay neefafkii waanzala fiihi ilaahay wuxuu ku soo dejiyey qur'aanan neefafkii yaraaye uu saluugayo uu keenay sadaqa laga aqbalay bay noqotay qur-aan baana ka hadlay faqaala rabbi wuxuu yidhi ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم في البادية وحكم ذلك ومن العرب في الباد ما هو ميل دقه من با كمد يؤمن رمين بالله إلهي واليوم الآخر ويتخذ يلان ما ينفق وحو ديبايو قربات دوانشو عند الله إيه وصلوات رسول النبي دعوينك ألا إنها يد قربة oo lahum iyaga u ahaatay sayudkhiluhum allahu fii raxmati baana ilaahay gelinaya ina allaha gafuuru raxiim waa laga aqbalay indawaa waxaa ku biiray indawaa waa ku biiray annucmaanu bnu muqarinin taxta raayati rasuulillahi sal lla ly slm rasuulka ilaahay calankiisa hoostiis buu ku biiroo ka dagaalama wa shahida macahu nebiga maciisa wuxuu xaadiray ghazawaatihi nebiga duulaamayaalkiisii kullahaa dhammaanteed hayra wa hayra waanin xaalu yahay mid noogaya kayrkiis mid dib dhacaya kayrkiis walaa muqasirin mid gabal fa- falaya kayrkiis gabalfal la-aan iyo noogid la-aan dib dhac la-aan walamaa aalat ilkhilaafatu dowladnimadii markay usoo iilatay ila asidiiqi abubakr waqafa waa istaagay nucmaan macahu abubakar maciis waaya huwa isagaanoo nucmaana iyo wa qowmuhu qowmkiisii oo min bani musayne ah abubakar bay dhinac istaageen waqfatan istaagid oo xaasimatan go-aan ah ka- taasoo kaana lahaa u ahaaday aharun kabiirun raad weyn fi lqadaa'i ka takhallusidii laga takhallusay calaa fitnati riddati riddada fitanteedii xilliga abubakar dhacday dad baa ridoobay sakadii diiday oo ka hor yimi diinta markaasaa nimankaana in qoladaa laga takhalluso sabab bay u ahaayeen abubakar bay garab istaageen walamaa saarat ilkhilaafa dowladnimadii markay misna u yeelatay ila alfaaruuq kaana linnucmaan binu muqarinin waxaa u ahaa fii cahdi xilligiisa shanun shani shanigaasoo maa yazaalu taariikhu taariikhu uusan ka zuulin yadkuruhu inuu ku sheegayo bilisaanin carab nadiyin qoyan waaye bilxamdi ku qoyan ammaan kaasoo radiibin qoyan bihanaa'i ammaan waa isku mid carab qoyan oo ammaanaya oo taariikhdaasi ay xusto ayaa u ahaatay waa xilliga abubakar bal maxayt fa qubayla alqaadisiyati dagaalkii qaadisiye wax yar ka hor qaadisiya waa meel ciraaq ku taalla magaalada najaf ay dhahaan yaa bee wixii ka xigtaa qorax u dhaca dagaal weyn baa ka dhacayoo qaadisiye loo bixiyey dagaalkaas wax yar ka hor arsala wuxuu soo diray sacdu bnu abi waqaas oo ahaa qaa'idu juyuushi lmuslimiina muslimiinta ciidamadooda hogaamiyahooda wefdan buu u soo diray ilaa kisraa ninkii gaalkaayoo kisra la dhihi jiray yasda jurda baa la dhihi jiray maciis balaayo magac adag wey yasda jurdu baa la dhihi jira yasda jurda ayuu wafdi u soo dira oo wafdiga ayaa hogaaminaya wafdigaasoo ahaaday biri'aasati nucmaani bni muqarinin nucmaan binu muqarin hogaamintiis ilaal islaa liyadcuuhu se yaa liyadcuwahu soo ugu yeero ilaal islaami islaamnimada soo ugu baaqo ninkaa yasda jurda la yidhaah walamaa balaquu markay soo gaareen caasimata kisraa kisra caasimadiisii oo fi lmadaa'in meesha la yidhaahdo madaa'in ahaatay waa magaalo hore oo qadiima oo ciraaq u ooli jidha madaa'in halkaa markay soo gaareen istaadanu way idan dalbeen bidukhuuli soo gelid ila alislaami waaye muxuu qoray istaadanuu may waa idan dalbeendha bidukhuuli gelid calayhi isaga ay u soo galaan ninkaa boqorkaa waxay dhahay makuu soo geli karnaa oo kisra faadina lahum waa u idna soo gala uma dacad turjumaana turjumaankiiba u yeedhay ninkii kisra faqaala lahum faqaala lahu wuxuu ku yidhi turjumaankiiba wuxuu ku yidhi salhum weydii nimankan maxaa dhahdaa ma ladii kii muxuu yahay jaaa bikum idin keenay ilaa diyaarinaa guryahanaga oo wa aqraakum idinku diray biqaswinaa duulaankanaga inaad nagu soo duushaan maxaa idinku kalifay maxaase guryaha yaga iyo xuduudka yaga adduunka xuduud buu kala yeeshay maxaa idin keenay meesha inaad nagu soo duushaanse maxaa u jeclaateen isagoo carabi ma yaqaani ninbu turjumaani ku leeyahy weydii buu yidhi nimankan carabta ah lacallakum ma laga yaabaa nimankiinaan dacimtum damictum inaad damacdeen binaa annaga inaadna damacdeen oo wajtara'tum calaynaa nagu dhiirateen liannanaa annagaa tashaaqalna cakum idinka shuqloonnay wax kale maa annagaa waayahan dagaalamin marka annagaa hadda na damacdeen oo nagu soo dhiirateen ma laga yaabaa inay saa tahay oo annagaa mashquulnada walam nasha aan doonin an nabdisha bikum inaan idin qabanno gacan bira idinku qabanno annagaa iyaantaa idinka sii jeedna saas ma laga yaabaa inay hunguri idin geliso aad noo soo weeradheen faltafata nucmaan binu muqarin nucmaan binu muqarin wuxuu saa u fiirshay ilaa man macahu raggii isaga la socday oo wafdiga ahaa oo la yidhi ninkaa u tago islaamnimada ugu yeera wa qaala wuxuu ku yidhi raggii la socday in shi'tum haddaad doontaan ajabtuhu waan ajabtuhu ninkan waa u jawaabaya cankum xaggiin jawaab idinkaga filan anigu waa siin karaa haddaad damacdaan oo ii ogolaataan wain shaaa axadukum midkiin hadduu damcaan yatakalama inuu hadlana aafartuhu waa u doorayaa bilkalaami hadalka nin hadduu xiise u qabo inuu isagu hadlana ha hadlo raggiina ila socday haddaa aniga ii daysaanna war aan loo noqonayn baan dhahayaa faqaalo waxay dhaheen raggii la socday bale takalam adiga hadal takalam adiga hadal uma iltafatuu waxay fiiriyeen muslimiintii ilaa kisra wa qaaluu waxay dhaheen haada rajulu ninkan baa yatakalamu ku hadlaya bilisaaninaa codkanaga ee fastamic ka dhegayso ilaa maa yaquulu wax u dhahayo ninkaana annaga codka yagii aan siinay isagaa hadlaya ya anoo magacayga ku hadlaya iyo magaca intaasoo dadasoo kuwama dhahan intaa magacoodiibuu ku hadlaya la socota iyo meeshii laga soo diray فxamida نcmaan نcmaan wuxuu ku mahadiyey allah ilaahay waأثnaa calayh waa ammaanay wasalaa calى الnabiyi buu ku saliyey wasalama yaa waana salaami hadalka iska bilow maahe waa inaad aadaabtiisii aa ku bilowdid xamdigii iyo salligii nebiga ayuu ku bilaabay uma qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay raximanaa anaga waa noo naxariisay faarsala ilayna wuxuu noo soo diray rasuulan rasuulkaasoo yadulunaa na tusaaya calى اlkhayri oo wayaamurunaa na amraya bihi khayrka wayucarifunaa na garansiinaya ashara oo wayanhaanaa naga reebaya canhu sharka horta annaga ilaahay rasuulkaasu noo soo diray wanaagou na tusayaa waana na amraya xumahuu naga na tusayaa na barayaa waana naga nahyinaya wawacaddanaa wuxuu noo yaboohay rasuulkaas in ajabnaahu haddaanu ajiibno ilaa maa dacaanaa ilayhi waxa uu noogu yeerayo an yucdiyana allahu ilaahay inuu annaga nasiirayo na siinaya khayra dunya walaaakhira adduun iyo aakhira labada khayroo yaal haddaan wuxuu noogu yeerayo nebi maxamed ee xabiibka nagu aan yeelno labada daarood inaan guulaysanayno ayuu noo ballan qaaday famaa huwa ma ahayn ilaa qaliilun wax yar wax yar hadalkumaba socon xataa mada famaa huwa ma ahayn shaaniguba yidhi ilaa qaliilun wax yar xataa badala allaahu ilaa ilaahay bedelay diiqanaa ciriirin ciriiriganagai sacatan waasac ahaansho ciriiri baan ku jirna waasaca noqon wadilatanaa dullaganagiina cizatan baa ilaahay ku bedelay wacadaawatinaa colaadanadina ikhaa'an walaalnimo iyo marxamata naxariis dadkii islaynayay waa naxariis iyo ixsaan iyo walaalnimo iyo sharaf baa bay bay heleen waqad amaranaa wuxuu kaloo na amray nabigaasi calayhi salaatu wasalaam an nadcuwa annaasa dadka inaan ugu yeerno ilaa maa fiihi khayruhum waxa khayrkoodu ku jiro wa an nabda'a inaan bilowno khayrka ku bilowno biman dadka yujaawiruna nala onlogsan nala degan adaa daris nala adee marka kusoo aad jawlaa lagu soo baxo waa lasoo aad nimankan baa loogu yeerayaa diinta fa naxnu hanagu nadcuukum waxaanu idinku yeeraynaa ila dukhuuli gelin fii diininaa diintanada aa gashaan wahuwa diinka anaguna diinun waa diin diinkaasoo xasana wanaajiya alxasana wixii wanaagsanaa kullahu dhammaantii waxadda kuna booriyey calayhi dushiisa waqabaxa xumeeyey alqabiixa wixii xumaa kullahu dhammaantii waxadara minhu kana digay wixii xumaa oo sii xumay sii ceebay wahuwa diinka iyagu yanqulu wuxuu rarayaa mun muctaniqiihi kuwa luqunta gashaday muctaniqiihi kuwa isku dhiibay kuwa rumeeyey macnaha diinkanaga kuwa rumeeyey wuxuu ka rarayaa min dalaami alkufri gaalnimada mugdigeeda iyo wa jawrihi jawrkeeda gaalnimada jawr falkeeda ilaa nuuriliimaani iimaanka nuurkiisa iyo wa cadlihi cadaaladiisuna u raraya fain ajabtumuuna haddii aada naga yeeshaan ila alislaami islaamnimada aan idinku baaqayno khallafnaa fiikum waxaanu idin waxaanu idinkaga tegaynaa khallafnaa waxaanu yaa macnaha idinkaga tegaynaa oo idinka idinku dhaafaynaa idin khaliif yeelaynaa fiikum dhexdiina kitaab allah kitaabka ilaahay waaqamnaakum yaa kitaabka ilaahay kaas baan idin dhiibaynaa kaasaa qabsanaysaan kitaabkaasaan idinkaga tegaynaa wa aqamnaakum calayhi isagaana idinku dul oogaynaa wey oo maxay ah calaa an taxkumuu inaad isku xukuntaan biaxkaamihi warajacnaa cankum hanana waa idinka noqonaynaa idinka wa taraknaakum idinka iyo waxaan iskaga kiintegaynaa wa sha'nakum sha'nigin sidiinni madaxdiinnii iyo shacabkiinnii u kala ahaada diinta qaata kitaabkaan isku xukuma keliya cid kor idinka imaanaysa ma jidho mandaqo dhanoo islaamtay baa tihiin waan idinka tegaynaa haddii aada yeeshaan wey fain abeytum haddaad diidtaan adduquuna inaad gashaan fii diin illahi ilahay diinkiisa akhadnaa minkum waxaan idinka qaadaynaa aljizyata canshuur wa xamaynaakum waan idin ilaalinaynaa dadka annaga dowladda muslimiinta canshuurta ka qaado way ilaalinaysaa nabadooda iyo amnigooda iyo xoolahooda iyo dhiigooda laydinkuma soo xadgudbi karo annagaa idin ilaalinayna fain abeytum haddaad diidaan icdaa aljizyati jizyada iyo gabara inaad bixisaan xaarabnaakum markaasaa idinla dagaalaynaa diintiina midnaa gelin jizyadiina waa diideen waa idinla dagaalaynaa intaa markuu marayo fastashaada waxaa karay yasdajurdu ninkii la dhihi jiray waa kara qadaban caro iyo waqaydan ciil mimaa samica warka uu maqlay nin dhan oo mamlaka dhan ka talinayo wuxuu madaxweyne ah oo maaragtay lala hadlay buu noqday oo meeshiisa ay ilaalishanaya mandiqada xukumo iyo qolo kale inay xaggaa ka xukunto diidan markaasuu ciil buu la karay waa buufsama waaye wa qaala wuxuu yidhi innii anigu laa aclamu maba ogi ummatan ummad oo fil ardi ahaatay ummaddaasoo kaanat yaa ahaatay ashqaa mid ayaan daran minkum idinka ummad idinka ayaan daran adduunka weligay kuma maqal walaa aqala yaraan badan cadadan tirada idinka tira yar walaa ashadda darnaan badan yaa furqatan khilaafka walaa aswaa xumaan badan xaalan xaalka xaal xun oo ba-an na waa ku jidhaan tiradiinna waa yadha yaa waa ayaan darantihin khilaaf miran baa tihin ummadda noocaasaa tihin ummad kaloo idinla mida caalamka kuma ogi waqad kunnaa waxaan ahayn awel nakilu amrakum arrimihiinna kuwa u wakiisha ilaa wulaati daxaa ilaa wulaati dawaaxi xuduudaha barsaabyadooda xuduudyahaas xuduudka aad naga xigtaan barsaabyada jooga baan arrimihiinna awal u xil saarna kuwaas baahayn jiray fayaakuduuna waxay noo soo qaadi jireen lanaa anaga addaacata adeecid minkum xaggiin waxay dhihi jireen dadkaan waa idin adeecsan yihiin idinkaa maamula madaxdii ka saraysaantihiin uma intaa markuu marayo annagaa idin maamuli jirnay u leeyahay oo meesha ka talin jirnay oo maamul kale lagama ogola khafafa shay-an xoogaabuu fududeeyey shay oo min xiddati caradiisi ah awalba isagii buufsamoo dibiray oo xanaaqay intaa caradaa markuu ku hadlay xoogaa waa soo debcay waa soo debcay wa qaala markaan dambe wuxuu yidhi fain kaanat ilxaajatu baahi hadday tahay hiya alatii midda dafacadkum yaa idinsoo riixdo idinsoo qasabtay ilalmaji inaad timaadaan ilaynaha annaga inaad halkaan timaadaan baahi hadday idin keento xooladoon tihiin amarnaa lakum waxaan idiin amran amraynaa biquutin cunnu taakulaan idin siinaynaa raashin maaha wax iyagu kuwaan cunaanay ummaddaa ka timaadeen taakulaan idin siinaynaa iyo raashin ilaa an tuqsiba diyaarukum ilaa daarihiinu ka barwaaqoobayso roob iyo khayr keelisaan wakasownaa saadatikum madaxdiinnana dhar labisyaa baan usii dhiibaynaa iyo wawujuuha qowmikum qowmkiina dadka ahlu wejiga ah dadka nabadoonnada iyo sharafta leh iyagana labisiyaan hadiyada usii dhiibaynaa wamallaknaa calaykum waxaanuna idiin boqraynaa melikan boqor oo min qibalina annaga naga socda kaasoo yarfuqu bikum idiin dhimriyo gacan naxariiseed idinku maamula yarfuqu bikum faradda calayhi rajulu nin baa radiyey oo min alwafdi ka mid ah raddan radin ashcala huriyey naara qadabihi caradiisii naarteedii min jadiidin mar labaad awal isagan soo degay nin mar labaad cara ku istaaray min jadiidin dib waxa weeyaan mar labaad nin aada uga xanaajiyey baa hadlay markaasuu xanaaqay fa qaala wuxuu yidhi waa nin dhan waddan dhan ka taliya lowlaa ana arusula haddaan ergada laa tuqtalu la laayeen ergadaan la layna waa sharci caalami ah inaa ergada la layn si kastoo meesha ka yimaadeen loo necab yahay haddaaysan jidheen inaa ergada la layn laqataltukum buu yidhi waa idin layn lahaa ninkii madaxda ahaa baa yidhi yasda jurdu la dhihi jiray quumuu kaca buu yidhi falaysa lakum cindii falaysa lakum shayun cindii agteeda waxaa ka helisaan ma jireen istaaga wa aqbiruu qaa'idakum hogaamiyihii idin soo diray waa ninkaan nucmaan bin muqarin ninkii soo diray saxaabigii soo diray ninkaa isaga ah ordaya u sheega waa ninkii la dhihi jiray sacad bin abi waqaas waxaad u sheegtaan buu yidhi annii anigu mursilun ilayhi inaan usoo diri doono rustum jenaraalka rustum la yidhaahdo nin macnaha madaxa weeye rustum waa qaa'idu jeyshil furus ciidanka furus reer furus hogaamiyahooda weeye ninkaasaan soo dirayaa buu yidhi xataa yadfinahu ilaa uu ka aaso ninka sacad bin abi waqaasa iyo wayadfinakum idinkana idinka aaso macan dhammaan fii khandaqil qaadisiyati meesha qaadisiye la yidhaahdo tarajaygeeda ninka hogaamiyaha iyo idinka la socdaba halkaasaa xabaalo wadareed laydinku aasi doonaa waa baabi'i doontaan warkaa usii sheega rustum baan soo dirayaa oo nin magaciisa in laga boqo ugu talagalay uma amara wuxuu amray ninkan la hadlayay yasdajur kisra rati rati ciidaha la ii keeno yidhi rati ciidaha laga soo buxsho fa utiya lahu waxaa loola yimid biximli turaabin macnaha jawaano ciidah la ii keeno yidhi fa utiya lahu waxaa loola yimid biximli turaabin baa loo keeno fa qaala lirijaalihi raggiisiba wuxuu ku yidhi xamiluuhu dusha u saara calaa ashrafi haa ulaa'i raggan ila hadlayay ninka ugu sharaf badan jawaanadan ciidda dusha ka saara koow wasuuquuhu kaxeeya isagoo jawaano wada amaamakum horteenna calaa mar-an min annaas meel dadkoo dhan u jeedaan isagoo jawaano ciida wada xataa yakhruja ilaa uu ka baxayo min abwaabi caasimati mulkina boqortooyadeenna caasimadeeda albaabkeeda ilaa uu dibadda uga baxayo xuduudda ciidda ha wada faqaaluu lilwafdi kuwii gaalada ahaa wafdigii waxay ku dhaheen man ashrafukum ninkee idinku sharaf badan waa ninka la raba ciidda in lagu in lagu raro fabaadara ilayhim waxaa usoo degdegay caasim binu cumar waa inu cumar bin khadaab ogow caasim bin cumar wa qaala wuxuu yidhi ana anaa ugu sharaf badan in nin kale ciiddaa lagu raro diidan yahay faxamaluuhu calayhi dushay ka saareen xataa akhraja ilaahu ka baxay min almadaa'ini madaa'in uma xamalahu wuxuu ku raa markuu ka baxay waddankiina ciiddii wuxuu sii saartay calaa naaqatihi hashiisii ciiddii ma daadin wa akhadahu macahu maciisi buu qaatay ciiddii lisacd bin abi waqaas hogaamiyihii muslimiinta buu u qaada wa basharahu wuxuu ugu bishaareeyey biana allaha ilaahay sayaftaxu cala lmuslimiina muslimiinta inuu u furi doono diyaarar furusi reer furus daarahooda wa yumalikum ilaahay milkisiin doono turaaba ardihim dhulkooda ciiddooda soo iyagu ciiddoodii nooma dhiibin arrintu waa si kaleba yidhi dhulkoodii ciiddoodiibay noo dhiibeen waxa weeyaan ilaahay waa qaban doonaa muslimiintaa qabsan doonta dhulkooda ciiddiisana muslimiintaa ka talin doonta ciiddii waa tana uma waqacad waxaa dhacday macrakatulqaadisiya dhacday waqtalla khandaquha khandaqeedii iyo meeshii bohosha ahayd wuxuu ka waa buuxsamay bijuhai bijuhai aalaafi alqatlaa kumanaan la laayay meydadkoodii baa togii ka buuxsamay walaakinahum kumanaanka la laayay lam yakuunuu kamay mid ahayn min jundi lmuslimiin ciidanka muslimiinta wainamaa kaanuu waxay ka mid ahayn min junuudi kisra isagoo isagii lahaa waa laydin aasaya idinka iyo hogaamiyihiinne iyagii baa meesha ku baaba'ay ciiddoodii bay soo dhiibeen kaar baa ku dhacday lam yastakin ilfursu reer fus reer furus ya ma xasilin ma qancin lihaziimati qaadisiyati qaadisiya abid jabkii ku dhacay kama gamin fajamacuu waxay soo ururseen jumuucahum ciidamadoodii wajayashuu juyuushahum jeyshayaalkood siday soo jeysheeyeenoo soo jamciyeen soo ciidameeyeen xata iktamala lahum ilaa uu usoo buuxsamay mi-atun wa khamsuuna alfan boqol iyo konton kun weeye maha ciidan yar boqol iyo konton kun oo min ashidaa'i lmuqaatiliina kuwa dagaalamaya kuwa ugu dardaran ah ya dagaalamayaal soo lama dhao ashidaa lmuqaatiliin muqaatiliinta kuwa ugu dardaran boqol iyo konton kun oo ciidana maanta meel u baxdo intaasaa gawaagaa la diyaasha oo gaaladii ah falamaa waqafa alfaaruuqu sayid cumar markuu ogaaday calaa akhbaari haada alxashdi xashdiga jamacaas alcadiimi weyn wararkiis ciidanka intaa tira la-eg cazama wuxuu go-aansaday calaa an yamdiya inuu u dhaqaaqo ilaa muwaajahati haada alkhadari khadarta iyadaa wajahiddeeda khadarkii alkabiiri weynaa binafsihi nafsad ahaantiisa sayd cumar wuxuu yidhi waxaan looma fadhin karee anaa dhaqaaqaya oo ciidanka haysanaya oo ka hortegaya walaakina wujuuha almuslimiina muslimiinta dadkoodii madaxda ah ee ahlu sharafka ahaa baa hanowhu ka celiyey can daalika arrinkaas sayd cumar walaadan tegayn baa la yidhi adug waashaaruu calayhi waxay u ishaareen an yursila inuu diro qaa'idan hogaamiye yuctamadu calayhi lagu kalsoon yahay fii mili hada alamri amarkaanoo kale aljaliili weyn nin hogaamiyaa dagaalyahanoo arrintaanoo kale looga seexan karo ninkaasaa tegayaa la yidhi ninkaas raadi ama adiga walaadan aadayn baa la yidhi sayid cumarow faqaala cumar wuxuu yidhi ashiiruu calaya haddaba ii ishaara birajuli nin liuwaliyahu siaan u tawalisiiyo haada thaqra furintaas nin furintaa iiga aadi karaa ii sheega oo igala taliya oo ila raasha maskaxda faqaaluu waxay dhaheen anta aclamu adaa nooga aqoon badan bijundika ciidankaada yaa amiira almuminiin adaa muslimiinta hogaamiye sara ciidamadaada adaa garanaysa faqaala wuxuu yidhi wallaahi la uwalliyanna tawalisiyeeno u dhiibeen calaa jundi lmuslimiina muslimiinta ciidankooda rajulanin ninkaasoo yakuunu ahaaday idaltaqal jamcaani labada jamca markay kulmaan nin ahaada asbaqa mid ka hormarid badan yaa min alasinnati warmada gamuunka waranka la tuuray nin ka sii dheerayn badan baan u dhiibayaa wahuwa ninkaasina huwa ninkaas annucmaan binu muqarinin almusaniy wey geesi baan haystaabay waaya geesi ilaahay maxaa la dhihi jiray waxa weeye geesi baan haysaa bay yidhi faqaaluu waxay dhaheen huwa lahaa alleelahay waa u suubadaa huwa lahaa alleelahay waa u ahaad waa munaasib fakataba ilayhi waa u qor warqad yaquulu isagoo leh s min cabdillaahi addoon rabbi bay ka socotaa cumar binu khadaab la yidhaahdo ila nucmaan binu muqarinin bay warqaddu ku socotaa waa ka socotay ku socota amaa bacdu fainahu balaqanii waxay soo gaaray ana jumuucan ciidamo jamcayaa oo min alacaajimi cajami ah carabna maahe yaa kaiiratan oo tiradii ka badatay qad jamacuu lakum inay idinku soo uruureen bimadiinati nahaawanda magaalada la yidhaha nahaawanda faidaa ataaka kitaabii warqadaydaas markay kuu timaado haadaa ee kana fasir soo soco biamrillaahi ilaahay amarkiisa soco wa bicawnillaahi ilaahay kaalmihiisa ku soco wabinasrillaahi ilaahay nasrigiisa ku soco biman macaka dadka macaadaa la soco oo min almuslimiina ah walaa tuudihum ha marsiinin wacran meel qalax ah oo ma garanaysa cagaag ah oo fa tu'diyahum aad dhibto meel qardajeex oo dhib miirana ha marin ciidanka fa ina rajulan waaxidan hal nin oo min almuslimiina ayaa axabu ilaya laiga kalgacal badan yahay min miati alfi diinaarin boqol kun oo diinaare hal ninoo dhibtoodaa iiga daranay ragga ha iga marinin meel macnaha qardajeex oo qalax ah oo cagaag ah oo dhib badan wacri baa la yidhaahdaa wasalaamu calayka nabadayna mahadsanid waaye intaas uu qora habba waa booday an nucmaanu nucmaan bijeyshi ciidankiisa markuu warqadii akhriyay liliqaa'i ilcaduwi cadowga la kulankiisa wa arsala amaamahu hortiisana wuxuu sii diray dalaa'ica ilaalo ciidanka ma lama rabo howtilhamage ciidankan badan waxaa la rabaa ilaalo akhbaarta iyo xogta sii ogaataa la sii diraya ilaaladaasoo min fursaanihi ah kuwiisii fursaantaha litagshifa lahu inay usoo faydo usoo ogaato adariiqa waddada wixii ku dhuumanaya iyo wixii ciidana iyo falama qtaraba alfursaanu nimankii la diro fursaantaa markay u dhowaadeen min nahawanda nahawanda markay u dhow yihiin tawaqafat khuyuuluhum fardahoodii bay istaagtay nimankan farday wataan ciidankan saankaa ciidankii weynaa baana diray nucmaan baa diray ciidankii fardihii baa istaagay fadafacuuha way riixeen oo way kaxeeyeen falam tandafic ma kic ma dhaqaaqin jeedal ku dhufo canaano kici faraska xagga u leexi waa dhaqaaqi waayeen fardihi fa nasaluu way ka degeen raggii can duhuuriha fardaha dhabaradoodii liyacrifuu bal inay ogaadaan alkhabara warka dhacay war maxaa jira faraska maxaa lagu haysa fa wajaduu waxay ka heleen fii xawaafiri lkhayli fardaha qoobabkoodii shabaayaa falliiro falliiryo oo min alxadiidi bira ah dira yaroo falfalliira ah oo tushbihu u eg ru'uusal masaamiiri nusma masaamiir qodbaha caaradoodoo kale ah baa faraskasa isku taagay waa balaayo waa miinadaan waagaa jirin waa kuwan gaaladaa waddankii o dhan biraha yaryar bay saa uga soo wada jeeseen oo miino ah la waa miinada waagaas wey ilaa fardahan faras kasta biraha yaryar baa muday fanadaruu fi lardi dhulkii bay fiirsheen faidan alcajamu cajamigii qad naharuu waa iyagoo ku daadiyey fi duruubi waddooyinka almu'adiyati gaarsiin lahayd ilaa nahaawanda magaalada nahaawanda waddo ka soo gasha waa iyagoo ku daadiyey xasakalxadiidi bir falliiradeed masaamiirtaa iyo balaayadaas hadday taageerka muddo waa banjarsaa soo maaha waxaasoo kaleba qoobabkii fardaha loo daasi maxay u sameeyeen liyacuuqu lfursaana raggan fursaanta fardaha wataa inay ka reebaan iyo walmushaata dadka lugaynayaba canulwusuuli inay soo gaaraan ilayhaa meesha nahawanda wado kasta haddii wixii soo gala bahashaa la kacdo dee wax soo gelaya male meesha kii lugaynayana bahashaasaa qabsanaysa faraskiina bahashaasa isku taagaysa aaggoyoo dhan bay difaaca ka xirtay akhbara alfursaanu fursaantii socon waayey waa soo noqdeena waxay u warrameen annucmaan bimaa ra-ow waxay arkeen wa dalabuu minhu waxay ka dalbadeen an yumiddahum inuu macnaha kordhiyo bira'yihi maskaxdiisa talaa lagaa rabaa baa la yidhi taliya wax dhaqaaqi weynay fa amarahum wuxuu amray bian yaqifuu inay taa istaagaan fii amaakinin bartooda meeshaad joogtaan ha ka dhaqaaqinan wa an yuuqiduu inay huriyaan an niiraana dabab fi leyli hameenka kaartaan degaynaa bale kaarta deg mataqaan ciidanku oo kama maarmo habeenkii markay bartoo halkaa ha dhaafinina ilaa wixii baa idin mudaye waxaad samaynaysaan habeenkii dabshida dabab weeye dabab hal dab maa liyaraahum alcaduw si dababka cadowgu u ah koow wa cinda daalika arrinkaa agtiisa bay yatadaaharuuna waxay dareemayaan bilkhowfi cabsi minhu ay ka cabsadaan qoladaa dabka shidatay iyo walhaziimati bay dareemayaan jabid amaamahu hortiisa waayo maxaa saa loo samaynayaa liyuquruuhu inay ku diraan ku booriyaan weeye bilixaaqi bihim inay haleelaan waxa weeye magaalada hadda haddaad soo gelaysid habeenkii meenta layr iyo waxa ifaya iyo waxa muuqanaya waa yaabasa dabadda markaa ka soo socotay markii magaalo korkeed intaasoo daba laga shido oo cadow magaaladuna ka baqayso oo meel kasta iftiin iyo dab ka muuqdo waa yaabayaa siday ciidanku tiro badana marka waxaa qoladan la tusayaa in lagu soo socdooo la qabanayo waxaanu ciidana halkan dab shitay kow iyo wa isaalati maa shay zuulintiis zaracahu maa isaalati maa zaracahu ciidankaasi wuxuu beeray oo min xasakil xadiidi birta falfaliirkeeda ah waaye iyaga laftooda moogta waddo ay maraan bay rabaan haddaysan wixii meesha qubeen bixinin iyaga laftoodu me meel ma carari karaan ayib waaa wajaazat ilxiilatu wajaazat way socotay alxiilatu xeeladii cala alfursi reer furus xeeladaas kaartada waa ku dul shaqaysa famaa in ra-ow maysan arag daliicata jeyshilmuslimiina muslimiinta ciidankooda hordhiciisii taasoo tamdii yaa tegaysa munhazimatan amaamahum waaye waxaa la rabaa intay arkaan dababka meesha ka shidan ciidankii intay gaaladu magaalada ka soo baxaan inay isdhahaan nimankan yarkaa qabta oo haleela see ku qaban karaan waddadii ay wixii daasheen iyagu rabaan inay maraan nimankan soo gaaraan waa inay wixii ka guraan oo soo cayrsadaan markaas maxay sameeyeen waxaa dhacday markay arkeen ciidankaanoo ciidankuna waa u baqadirirayaa munhazimatan iyadoo jabtay amaamahum hortooda xataa arsaluu ilaa ay soo direen cummaalahum shaqaalahooda gaalada shaqaalay soo direen waa miinasaarayaal fakanasu duruqa waddooyinkiibay ka xaaqeen min alxasaki falfalayrkii birtaha fakara calayhim almuslimiina muslimiinta kusoo rogaal celiyey markay wixii ka banneeyeen oo shaqaalihii meesha ka guray wixii bay isku soo rogaal celiyeen ilaababa u baqadirinayeen waxtalluu tilka duruub waxayna qabsadeen ixtalluu alard almuxtalla waa maxaa dhulalka la hayso wey waxay qabsadeen tilka duruub waddooyinkii wey waddooyinkii m wax laga guray bahashi ayay qabsadeen muslimiintii caskaran nucmaanu bnu muqarinin baa kaartada keenaye wuu dejiyey bijeyshi ciidankiisii calaa mashaarifi nahaawanda nahaawanda duleedkeeda wacazama wuxuu go-aansaday calaa an yubaaqita caduwahu cadowgiisa inuu ku kariyo bilhujuumi weerar kadaa faqaala wuxuu ku yidhi lijunuudihi ciidamadiisii innii anigu mukabirun waa kibaaranayaa alaaan saddex jeer faidaa kabartululaa midda hore markaan kibaarto falyatahaya ha diyaargaroobo man qof lam yakun aan ahayn qad tahaya-a mid diyaargaroobay allahu akbar baan dhihi taas waxay ka dhigan tahay qofkaan diyaargaroobin ha diyaargaroobo waidaa kabartu haaniyata marka labaad markaan kibaarto falyashdud ha adkeeyo kullu rajulin nin kastoo minku idinka idinka mida silaaxu hubkiisa calaa nafsihi naftiisa nin kasta hubkiisa ha adkeeyo ha isku xiro faidaa kabartu haaliata midda saddexaad markaan kibaarto fa innii xaamilun mid isku xambaarayaan hay calaa acdaa'illaahi faxmiluu maci iskula kay xambaara hal mar baan weerar dhagac ku siinaynaa kabara nucmaanu bnu muqaranin baa kibaartay takbiiraatii takbiirooyinkiisa ahalaaa saddexda ahaa wandafaca waana orday fii sufuufi lcaduwi cadowga safafkiisii kaannahu waxaaba moodaa alleytu libaax caadiyan xaaliyah mid cartamaya libaax cartamaya ama dagaalamaya moodaa waa ninkuu yidhi waranka isagaa cabdullahi bn mascuud sidiisoo kale watadafaqa waraa'ahu gadaashiisana waxaa soo qolaan qolay junuudulmuslimiina muslimiinta ciidamodoodii tadafuqa sayli daadka yaa isdaba jooggiisa oo kale sida biyadaada saas isku harbinayaan oo kale ciidankii baa saa usoo qolqolay wadaarad waxaa dhacday oo wareegtay bayna alfariiqayni labadii kooxood gaaladii muslimiintii raxaa macrakatin dagaal yaa taasoo daruusin daran dagaal waa raxaa macrakatin waa macraka shiididdeed macnaha shiid maraheedu burburkeed daruusin qaraar ayib qalla maa waxaa yar shahiidda inuu xaadiray taariikhulxuruubi dagaalada taariikhdeedu lahaa midaas nadiiran wax la mid a dagaalkaa la mid ah in taariikhda dagaaladu ay aragtay baa yar fatamazaqa waxaa googo-ay jeyshulfurusi reer furus ciidankiisii shara mumazaqin googo kii u shar badnaa waa kala jajabeen waa kala googo-een waa baabeen wamala'at qatlaahu dadkiisi la laayeyna waxay buuxisay assahla waljabala dooxa iyo buurba assahla dooxada iyo waljabala buuraha bannaan iyo buurba dadkoodii la laayaa buuxiyey gaaladaas wasaalat dimaa'uhu ciidankii gaalada laga leeyay dhiiggiisu wuxuu socday filmamaraati dariiqyada iyo waduruubi wadooyinka fazaliqa waxaa simbiririxday jawaadu nucmaanu bnu muqarinin nucmaankii ciidanka muslimiinta watay faraskiisii baa simbiririxday biddimaa'i dhiigaggii badnaayo gaalada meesha qolqolayay fa surica waa la legdi waxa weeyaan dhiiggii baa tirada ka batay faraskii ninkaa dhammaay geesiga ah dhiiggaasaa u siibtay wa usiiba nucmaanu nucmaan waa la asiibay nafsuhu naftiisii isaabatan asiibidoo qaatilatan dishay faraskii baa la dhacay fa akhada akhuuhu walaalkii baa wuxuu qaaday alliwaa calanka miyaddii gacantiisa walaalkiis baa ka qabtay calanka calanka ciidanka lagu dagaalgelinaya wasajaahu wuxuuna ku duuduubay walaalkiis ninkaa nucmaana biburdatin maro oo kaanad macahu miciisa ahayd go-buu saa u saara meydkii wakatama waa qariyey amra masracihi legdin legdiddii masraciisa macnaha dhiciddiisa amarkeeda canilmuslimiina waa ka qariyay walaalkiisa haddii xaalad dagaal culus intee lagu jiro la yidhaha hogaamiyhi waa dhintay madaxweynuhu waa dhintay ninkii ciidanka weyta waa dhintay ciidanko dhan baa waxuu noqonaya muraal la-aan nimiyaddaa ka dhimanas waa laga adkaanaya muraal baa la dagaalama in ninkaa wax soo gaareen walaalkii waa qariyay mar unta saa u saaray oo calanka qaaday oo dagaalkii hore ka wad nucmaan baa loo qabaaba ninka dagaalamayo oo calanka taagaya o walamaa tama nasru guushi markay taam noqotay alkabiiru nasrigii weynaa alladii kaasoo samaahu lmuslimiin ay ku magacaabeen fatxu lfutuux waxaa loo baxshay guushaas iyo furashooyinkii oo dhan fadxigeedii waa tii u sarraysay futuuxaadkii fadxigeedii baa loo baxshay sa'ala aljunuudu ciidankii waxay weydiiyeen almuntasiruuna ee guusha helay can qaa'idihim hogaamaho hogaamiyahoodii albaasili geesiga soo majeestaha ha ahaa an nucmaan bin muqarin ciidankii markuu guulayso ma waxaa la dhahay war meeye ninkii nucmaan aha fa rafaca akhuuhu walaalkii baa ka kor qaaday alburdata go-i canhu xaggiis meydkiiba go-isaa uga qaada markaas wa qaala wuxuu yidhi haadaa amiirukum wakaa amiirkiini ninkii idinma hogaaminayay qad aqara allaahu ilaahay baa qaboojiyey caynahu ishiis bilfatxi furash mar dambeoo dhiigu iska qolqolayo oo laga adkaaday nimanka badankoodii weeye markuu dhimanayo isagoo aada u faraxsan oo gaaladii arkay in la jebiyey oo ishiis ku qabowday bay dhacday wa khatama lahu ilaahay wuxuuna ku khatimay isagoo faraxsan bishahaadati shahiidnimo shahiidnimona waa ku dhintay bay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab